wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa maalmahan wada dadaalo ay deeq raashina ku gaarsiinayso dadka nugul ee ku nool deegaanada dhaca galbeedka iyo waqooyiga kismaayo kuwaas oo u badan barakacayaal ay saameeyeen abaaro colaado iyo fatahaado wasaaradda oo kaashanaysa hay-ad khayri ah oo laga leeyahay waddanka qatar ayaa mucaawino raashin ah oo noocyo kala duwan ah u qaybisay qoysas barakacayaala kuwaas oo ku nool deegaanada yoontoy iyo wirkoy ee waqooyiga magaalada kismaayo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan maxamed dheriqa oo ka warbixiyey deeqda raashinka ah ee ay qaybiyaan ayaa sheegay in wasaaraddu ay sii wadi doonto howlaha lagu taageeraya dadka nugul ee ku nool deegaanada jubbaland gabagabayn inaan soo gabagabayno raashin qaybin ka socday deegaamadan magaalada kismaayo koonfurteeda iyo galbeedkeeda iyo maanta oon joogno waqooyiga raashinkaasi oo ay ka faaidaysanayeen dad gaaraya laba kun iyo lix boqol iyo toddobaatan qof raashinkaasi iyo runtii waxaa weeye ka kooban bariiska iyo burka iyo sokorta iyo saliidda iyo timirta wax badan buu ka tari doonaa insha allahu tacaala baahida dadkan baahi badan baa ka jirta deegaankan oo waxaa weeye qaybo badan oo waxaa weye dadku runtii ay u baahan yihiin garab u baahan yihiin marka wax ku filan maaha laakiin waa wax qayb ka mid ah oo intiiba markaasi loo arkay nasiibka u heshay ee ugu baahi badnayd loo soo xulay aad baan ugu mahad celinayaa abdul faatax iyo hay-adka hilal axmar alqadari jabciyadda hilal axmar alqadari maanta inay barnaamijkaasi waxa weeye nagala qayb galaan oo ay dadkan ugu deeqeen waa u mahad celinaynaa baahidu waa badan tahay intaasi waxaan rajaynayaa in insha allahu tacaala ay kasii badan doonto mucaawinada wasaaradda gargaarka ay gaarsiisay qoysaska danyarta ayaa kusoo beegmaysa xilli dadka barakacayaasha ay wajahayaan duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah cunayariduna ay qayb ka tahay